koox dhallinyaro ah oo ku nool waqooyiga ameerika iyo yurub oo kasoo jeeda magaalada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa ku guuleystay inay dayaxtir ku sameeyaan cisbitaalka guud ee magaaladaasi oo aanan shaqayn tan iyo burburkii dowladdii hore ee soomaaliya dhallinyaradan ayaa waxaa ka mid ah cabdiwahaab maxamed garabey oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa khadka telefoonka ku horeystay nuur xasan nuur bukhaari isku dayo badan oo horey aan isugu dayna way jirtay laakiin saddex bilood ka horay noo suuro gashay inaan ururkan aasaasno la yidhaahdo midnimo jalaalaqsi sababteedana waxaa lahaa aniga nimaan saaxiib nahay oo sweden joogo kadib markii aan ogaanay in baahi caafimaad iyo dhanka waxbarashada degmadu ay aad ugu baahi qabto aduu ilaa iyo dhowr bilood ka hor isku daygiina wuxuu noqday mid guuleystay waa gartay marka waxaad tiri isku daygii wuxuu noqday mid guulaystay maxaa idiin hagaagay oo aad ka qabateen isbitaalka jalalaqsi nurusaad la socoto goobaha caafimaadku iyo goobaha waxbarashadu dhawaan soddonkii sane ee dalka uu burbursanaa waxyaabo badan lagama qabanin inta badan soomaaliya isbitaalkii oo aan in muddo ah shaqaynin waxaa noo hagaagay oo noo suuro galay horta isbitaalkii inaan albaabadii isbitaalkii dib u dayactirno daaqadihii inaan isbitaalka horta biyo waa muhiim aan gelino sida layrkii oo kale markii aan dayactirkii dhammaystirnay hadda waxaa diyaar noo ah qalab caafimaad sida ilaa iyo dhowr boqol oo sariir oo dad deegaanka ay noogu tabaruceen keliya hadda waxaa naga dhiman motoorkii iyo ambulastii iyo qalabkii qalliinka taana waxaan rajaynaynaa wejiga labaad ee isbitaalku inaan ku guulaysanno rajo fiicanna waa ka qabnaa marka cabdiwahaabow haddii aad qalabkaasi heshaan dabcan waxaa u baahnaan doontaan dhakhaatiir iyo kalkaalayayaal xaggee ka keeni doontaan sidee u maarayn doontaan arrintaas muhiimka ah horta ururka midnimo jalaalasi wuxuu u istaagay ama ujeedkiisa uu yahay goob walba oo caafimaad iyo goob walba oo waxbarasho ee degmada iyo deegaanada ku xee ku xeeranba in wax uu ka qaban karo uu ka qabto annaga ujeedka iyo focuska iyo meesha aan u soconno waxay tahay meesha ugu dambayso haddii aan weyno cid naga kaalmayso ama hay-ad macquul ee naga kaalmayso dhakhaatiirta iyo isbitaalka waxyaabaha muhiimka uu u baahan yahay inaan annaga isku tashanno ururkan sidiisaba wuxuu ku bilowday isku tashi in aan annaga deegaankeena iyo dadkeena u istaagno haddii aan weyno cid inaga kaalmayso dhanka dhakhaatiirta waxaan diyaar u nahay annaga inaan dhakhaatiir intay doonaan hala ekaadaano dhaqaalihii ku bixi lahay bixinno mishaarkooda bixinno oo aan dhakhaatiir qalliin guudkii carruurta umalisooyinkii hooyooyinka wixii oo dhan annaga ina isbitaalka qalabkiisa soo dhamaystirno oo aan ka dhigno isbitaalku isbitaal baahiyaha caafimaad oo dhan dabooli karo oo annaga aan bixino mishaarkiisa aan naga go-an haddii aan nahay dhalinyarta kasoo jeedo degmada jalaalasi kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha jooga dhammaan way naga go-an tahay inaan u istaagno deegaankeenna waa garta marka cabdiwahaab adeegyada dhinaca caafimaadka dadka reer jalaalaqsi xaggey u aadaan dhibaatooyinka hadda ururkan inaan aas-aasno ama aan deegaanka u istaagno nagu kalifo waxaa ka mid ah sidaad la socoto jowhar iyo jalaalasi waa haddayna ka badanin waa sagaashan kilomitr muqdishona waa boqol iyo toddobaatan kilomitr qofka xanuunsan ama hooyada umalayso waxaa baabuur loogula carari jiray meesha ugu dhow ee loola carari jiray waa jowhar jidka jowhar iyo jalaalasi udhexeeyana waa jid rafa oo dhibaatooyin badan qabo taasaa nagu kaliftay in aan annaga isku dayno isku daygiina wuu guulaystay isku dayno in aan dadkeenna ay ka maarmaan in ay jalaalasi meel ka baxsan caafimaad u doontaan kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab maxamed garabey oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohaayo kana mid ah dhalinyaro jalalaqsi ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka qayb qaatay dhismaha xarunta cisbitaalka magaaladaasi nuur xasan nuur bukhaari ayuuna u waramayey halka ad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington